alxamdu لlh rb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين slى اllه عlى نbyina mحamd وعlى آlه وصaxbه وslm تsليimا kaثيirا أmا bعd السلام عlaيkم وraxmaة الlahi وbarakaaته ilaahay baynu subxaanه وataعaalى u mahadnaqaynaa kuna ammaanaynaa magacyadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa dhammayska tiran nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam aynu ku salliyeynaa nusalli wa nusallimu calayh ilaahay subxaana wa tacaala ka jazaayi siiyo inuu ina soo gaadhsiiyey diintaa qiimaha badan ee quluubteenna iyo wejiyadeenna iyo camalkeennaba nuurisay ilaahay ka jazaayi siiyo dhibkii uu soo maray iyo siduu ugu sabray nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam waa arrin mudan qofka muslimka ahi inuu hadiyo jeer hale naftiisa xusuusiyo qiimaha ay leedahay diintan islaamku iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala qofka ka dhigo qof muslima oo rumaysan allah subxaana wa tacaala rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam iyo shay kastoo ilaahay rumayntiisa waajibiyey waa arrin nicmo ilaahaya bal nicmada u weyna ilaahay addoon uu siiyaa diinulislaam wax xoog lagu helaya maaha wax xoolo lagu iibsan karana maaha wax xeelado kale lagu gaadhi karana maaha qofka helay ilaahay fadligiisa iyo waafajintiisa ayuu ku helay waa inuu dareemo nicmo weyn oo qaali ah in ilaahay subxana wa tacaala uu siiy ilaahay baa diintan islaama ku sheegay nicma wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina nicmadaydii baan dushiina ku taam yeelay diinta islaamka ayaanan raalli idinka noqday inaad ilaahay ku caabudaan noloshiinana aada ku salaysaan qaala allahu subxaana wa tacala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum nicmada ilaahay idin siiyey xusuusta buuhi ilaahay id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum wuxuu ilaahay la hadlayaa ansaartii labada qabiilo isu dili jiray aws iyo khasraj muddada dheer ilaahay subxaana wa tacaala diinulislaamu ku walaaleeyey kuwa nafta isu huraaya oo nafqaybsila uu ka dhigay faasbaxtum binicmatihi ikhwaana ilaahay nicmadiisa oo ah islaamka diinulislaam ayaad walaala ku noqoteen nicmada waxaa aada u dareema innagu islaamnimaynu ku dhalannay oo in badanoo innaga inaga mido way nala fududahay waxaa aada u dareema dadka soo islaamay ee soo arkay gaalnimada qadhaadhkeeda kuleylkeeda dhibaatadeeda iyo foolxumadeeda diinta islaamka markay soo galaan waxay si dhaba u dareemaan nicmo weyn inay galeen deganaasho xasilooni nolol qabow warwar iyo warbahaar walbahaar murugo qalbi kacsan waxaasoo dhan bay ka baxaan nicmada aad bay u dareemaan innagana waxaa waajib inagu ah sidaa ilaahay in badan inoo xusuusiyey fi lqur'aani alkariim inaynu nicmadaa xusuusnaano nft qof waliba naftiisa si gooniya u xusuusiyo intuu la showro u la shiro taa waxaa ka dhalan doontaa arrimo badan oo laba ay u muhiimsan yihin ta koowaad oo ah nicmada inaynu ilaahay uga mahadnaqno haddaynu ilaahay uga mahadnaqnana ilaahay iimaanka waa inoo siyaadinaya islaamnimada waa inaynu ilaahay u hogaansanno inu ugu hogaansanno towxiid keliyeen ilaahay aynu cibaado ku keliyeynayno iyo ka amar qaadasho ilaahay aynu ka amar qaadanayno ilahay waa inoo siyaadinaya ilaahay baa ballanqaadkaa kitaabkiisa ku sameeyey lain shakartum laasiidanakum in kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad ii mahadnaqdaan ilaahay wuxuu yihi nicmada waa idii ziyaadinaya haddaad nicmadii ilaahay dafirtaanna cadaabka ilaahay waa mid daran weeye yaana cadaab ilaahay baa idinku dhacaya arrinka labaad nicmada in loo dareen lahaado la xusuusnaado laga faa'iidaya waxay tahay nicmadaa in lagu fara adeego man carafa qadra shay xaafada calayh shayga qadarkiisa qofka gartaa shayga u ilaashadaa dadku xoolaha iyo maal adduunyo qiimahoodiiyo waxtarkooda way yaqaaneen lihaada qof waliba waa kaa gaadhka ka haya ilaalinaya xoog iyo xeelad iyo xoolama u huraya siduu xoolaha u ilaalin lahaa diinta qofku hadduu qiimaheeda garto dhabtee ay leedahay uu ilaashanaya wax kasta oo diintiisa suulinaya oo gaalnimadiibuu ka fogaanaya wax kasta oo diintiisa nuqsaaminaya oo dhimaya diintu way ziyaada waanay nuqsaanta mar kastood ilaahay addeecdood amarkiisa qaadato diintaadu way kordhaysa way ziyaadaysa mar kastood aqoon u yeelato ilaahay subxaana wa tacaala iyo kitaabkiisa diintaadu way ziyaadaysa way kordhaysa mar kastood ilaahay caasido amarkiisa aada khilaaftona diintaaday ka go-anta way nuqsaamaysaa diintaada islaamnimadaada nuqsaamayso iimaankaagaa nuqsaamaya qodob kastoo diintaada ka mida jahli aad kaga sugantao aqoon aanad u lahayni waa qeyb diintii ka mid oo kaa maqan jahligaasina waa nuqsaan diintaada ku jirta diinta qiimaheeda dhabtee ay leedahay marka aynu garanno nolosheenna oo dhan baynu ka dhigaynaa nolol ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku salaysan islaamnimadana si dhammaystiran baynu u qaadanayna ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku canaantay dad kitaab loo soo dejiyey oo kitaabkii qeybna qaatay waxna ka tegey afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd kitaabka barhna miyaad rumaynaysaan barhna miyaad diidaysaan oo aad ka kufriyaysaan ilaahay siduu inaga doonayaa waa qofku inuu diinta si dhammaystiran u galo si dhammaystiran diinta inuu u galo maaha inuu ashahaato uunoo dee muslim uu noqdo un intaasoo qura maaha ee waa inuu diinta si dhammaystiran qofku ugu dhaqmo oo diintu ay noqoto mid toosiso qalbigiisa carabkiisa iyo xubnihiisa noloshiisa oo dhan saxda oo ka dhigta nolol ilaahay subxana wa tacaala raalli gelinaysa siduu ilaahay uu doonayay nolol u socotaa meel kastoo ilaahay uga yeedhay addoonka inaan laga waayin meel kastoo ilaahay u diidayna inaan lagu arag yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuطuwaat shay ilaahay wuxuu yidhi hadda dad mu'miniinu ilaahay la hadlayaa u fiirsa gaala maahe muuminiintaay islaamnimada si dhammaystiran u gala yacnaa qodob kasta oo ka mida qodobadaa diinta islaamka ku camalfala noloshiina o dhami ha noqoto nolol aad ilaahay ugu hogaansanteen wixii cibaadaha ilaahay idiin diro o dhan laydinka helo xalaal iyo xaaraani ha idiin kala soocnaadaan wuxuu ilaahay subxana wa tacala idiin xalaaliya wuxuu idinka xaaraantimay xuquuqd xuquuqdao dhan guda xaq ilaahay uu leeyahay u gaara iyo xaq ilaahay khalqiga uu waajibiyeyba diinteennu waa diin ulxuquuq nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam tale uu bixiyo qiimo badan wuxuu kusoo afmeeray fa acti kula dii xaqin xaqahu mid kastaoo xaq leh xaqiisa sii maanta dadka muslimiinta walilaahi alxamdu diinulislaam bay haystaan oo nicmo weyna inna uma wada joogto diinta islaamku inaga nidhi islaamnimada iyo iimaankuba waa ziyaada waana nuqsaamaan dadkuna waxay u kala badsadeen siday u kala qaateen iyo siday ugu kala dhaqmeen bay u kala badsadeen iyagoo asalkii islaamnimada iyo iimaanka wadaaga iyo haddana islaamnimadu kala xoog badan iimaankooduna uu kala badan yahay oo uu kala sarreeya muslimiinta maanta noloshooda si guud marka loo eege dushaa laga qiimeeyo gudaloolooyin badan baa ka muuqda oo ilaahay subxana wa tacaala diintiisa waxyaaba badan oo dad muslimiinta ka midi ay ku khilaafayaan baad arkaysa xukunka guud haddii la eego shareecadii islaamka dowladuhu inay ku xukumaan in badan oo kamida waa laga tegey waa laga wada tegey ma odhan karno shareecada isku xukunkeedii lagama wada tegin dowlad islaama oo diintii qayb ka mid aan ku xukumin ma jirto laakiin in badan baa laga tegey shucuubta laftooda haddii la eego ku dhaqankii diinta iyo ku toosnaanteeda dee marka la isgarab dhigo wakhtigii nebigeenna calayhi isalaatu wasalaam iyo cahdigii saxaabada iyo quruuntii saddexda ahayd ee fadliga badnayd iyo sidaa maanta dadku ay yihiin farqi weyn baa udhexeeya xagga qabsashada diinta iyaga waxay toos u qaateen amarka ilaahay fastamsik biladii uuxiya ilayk ku dhaga oo qabso ka lagu waxyooda nebi maxamed waana amar ku socda qof kasta oo nebi maxamed loo soo diray istaqim kamaa umirta waman taaba macaka nebi maxamedow sidii lagu amray u toosnow adiga iyo cid kastoo ku rumaysayba nebi maxamed baa istiqaamo la amray qof kastoo nebi maxamed rumeeyeyna istiqaamu ilaahay amray istiqaamadu waa maxay wax kale ma aha waa inaad suluuku طariiq illaah almustaqiim min gayri iltifaatin yamnatan walaa yasra ilaahay waduu jeexay waa waxyigaa nebi maxamed uu kusoo dejiyey waddadaa inaad marto weeye toosnaantu midig iyo bidix toona aanad daymoon dhinacna aanad u leexan sida ilahay uhi wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuu waa ismu ishaara la haadaa kani waxaan ilaahay uu tilmaamaya waa diinta islaamka waxyigii nebi maxamed ilahay kusoo dejiyey waa waddadeydii buu hi ilaahay anigu aan jideeyey ee toosnayd waa ariiq waasic oo ballaadhan oo dadka o dhan qaadaya oo qof la odhan karo islaamnimadu aa kaa buuxsantay ma jirto ama la leeyahay aduu qolo kalaato oo dadkii loogu talagelay kama midtiid yuhuudda waxaa yaqaan oo diintooda ay tay diin jinsiyad ku dhisan dad adigu iminka tidhaahdo yuhuudi baan doonaya in noqdo dee lagaa yeeli maayo qolaa iskale baa lagu leeyahy diintaas lakin diinulislaam waa diintaa waasica ah jin iyo insiba hadday soo galaan way qaadaysaa waana waana mid toosan fatabicuu raaca buu ihi ilaahay walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiili wadooyinka leexda iyo wadeeqooyinka ha raacina iska ilaaliya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayaddaa wuxuu ku sharaxay tusaale cad oo la taaban karo xariiq buu saa u jeexay rasuulku calayhi salaatu wasalaam xariiq toosan hareerihiisana wuxuu ka jeexay xariiqyo baydha oo ka baydha wuxuuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haadaa siraat ullah almustaqiim xariiqaa toosan wuxuu tusaale u yahay waddada ilaahay ee toosan wa haadihi subul xariiqyadaa ka leexdayna waa wadiiqooyinka uu ilaahay yidhi walaa tatabicu subul waddadaa xaqaa ee jannada lagu gaadhiya raallaanshaha ilaahay iyo idinka leexinaha marina wa calaa kulli ra'si sabiili minha shaydaan waddo kastoo ka midana madaxeeda shaydaan baa taagan oo dadka ugu yeedhaya kaalaya leh oo u qurxinaya islaamkii waddadaa toosan markuu yihi waddadaa leexatay shirkiga waa kaas qofku shirki sameeyo xaq ilaahay ulaa cid kale uu leexiyo khalaas wuu leexday bidcadii iyaduna waa mid kale inuu ilaahay ku caabudo waxaanu ilaahay sharciyeynba nebi maxamedna calayhi salatu salam aanu sheegin ilaahay lagu caabudo ilaahayna aanu ugu dhowaan sinadiibaa wadaa tuugadiibaa wadaa beentiibaa wadaa xantiibaa wadaa dilkii xaqdarrada ahaabaa wadaa khiyaanadiibaa wadaa waa taas waddo walbana shaydaan baa dadka u qurxinaya oo le halkanaa toobiyaa waddadaas way dheerta way fog tahay hada huwa ariiqu lqari- alaqrab dariiqi u dhowa waa kana kusoo leexda buu leeyahy diinta walaalayaal nicmada ilaahay ee qiimaha badan ee ilaahay subxaana wa tacaala inoogu nicmeeyey waajibku waa inaynu qiimaheeda garanno kadibna si dhammaystiran waa inaynu ugu camal fallo muslimiin waa inaynu noqonno fii jamiici xayaatina qofku noloshiisao dhan waa inuu muslim ku noqdo qof masaajidka muslim ku ah oo masaajidka ilaahay ugu hoggaansan masaajidka markuu ku- ka baxana ilaahay aan u hoggaansanayn ilaahay sidaa inaga dooni maayo masaajidkeenna guryaheenna suuqyadeenna xafiisyadeenna dhammaantoodba ilaahay wuxuu inaga doonayaa inaynu noqonno mustaslimiina lilaahi fiiha kuwa ilaahay subxana watacaala ugu hoggaansan oo ilaahay subxana watacaala siduu ka doonayey ah siduu ilaahay subxana watacaala u diidayna ka fog haddaynu nolosheenna dhan ka dhigno xayaatan islaamiya nolol islaamka ku salaysan caqiidadeenna aqwaasheenna afcaasheenna dhammaanba ilaahaynu ugu hoggaansanno subxaana watacaala kolley bani aadam baynu waynu khaldamaynaayo mar allaaliyo markaaynu gefnana markiiba aynu soo noqonno ilaahay addoomahaasuu ammaanay addoomaa markay gefaan markiiba soo noqdo addoonan gefahayni ma jiro kullu bini aadam waa khata allaha abuuray baa yidhi yaa cibaadi inakum tukhtiuuna bileyli wanahaar har iyo habeenba waad gefaysaan waana akfiru dunuuba jamiica fastakfiruuni akfir lakum laakiin waxaa nicmo ilaahay inaad leedihiin rabbi dembiga dhaafa toobad keenoo dembi dhaafi weydiista waan idin dembi dhaafi doona addoonka saalixa ee toosan maaha midaan khaldaminba khaladku dadkaa ku kala badnaadee wuu dhacaa waxaa rabaa qofku inaanu caadaysan oonu ku siiso in markiiba uu ka soo addoommahaasuu ilaahay ammaanay waidaa masahum daa'ifun min ashaytaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun mar allaale markuu shaydaanku leexiyo u simbiririxiyo markiiba ilaahay bay xusuusanayaan aakhiray xusuusanayaan khaladkooday xusuusanayaan markiiba way toobad keenan waidaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha fastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa ma facaluu wahum yaclamuun hadihi sifatu man yariu ljanna kuwa jannada dhexlaya sifadoodu waa taas xumaan markay sameeyaan naftooda meel xun markay mariyaan oo ilaahay aanu raalli ka ahayn ilahay bay xusuusanayaan addoomaha dembaaba waa laba addoon yacsi llaaha wayartakibu denba maca gaflatin can illaahi wa can daari laakhira addoon ilaahay caasiyo dembiga ku dhacaya oo taa ay u raacday inuu dembaabayo waxa u raacday ilaahayba waa iska moogayi waa xusuus qabla demb fi ahnaai demb bacda demb dembiga hortii intuu dembiga sameynaya dhexeed dembiga markuu sameeyey kadib kaanuu lam yafcal shay inaanu waxba samayn baad moodaa waxba aanu biinba aanu xumaynba kuwaas xaaladooda waa halis wey waa ahlu gafla nooca labaad waa addoon dembaabaya xataa dembiga maruu kusii socdo u baqanaya u yaxyaxsanyi u xishoonaya u khajilsanyi intaa uu dembiga samaynay naftiisu way canaananaysaa dembiga kadib qalbigaa sidaa u lulmaaya isku mid maaha labadaas shaqo iskuma le iyagoo xataa isku dembi sameeyey xaaladda ay dembiga ku sameeyeen baa kala duwan towbad towbadkeenkana waa u kala dhowi qof inuu dembaabay baan is ogeyn iska faraxsan kaannahu lam yafcal shay soon waxba samaynba iyo addoon dembaabay laakiin xaalkiisu uu sidaa u bedelmaya isku mid maaha. towbada waa u kala dhow yahay towbad keenaya addoonkaasi kan kale waxaaba laga yaaba inuu ku faanaba xaalatulmujaahara uu gaadho dembigu si qarsoon xataa u sameeyey inuu ku faano dadka uga sheekeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullu ummatii mucaafa ila almujaahiruun ummaddayda waa la cafiyaya kuwa dembiga la banbaxa mooyaane waa fasiray nebigu habeenka uu dembi samaynayaa fa yusbixu qad satarahu llah waagaa u baryay iyadoo cidina aan ogeyn xataa inuu dembigaa sameeyey waajibku waxaa inuu naftiisa asturo ilahay u toobad keeno laakiin isagii baaba ku faanayaba xalay waxaasaan sameeyey halkaasaan maray waxaasaan falay isagii baa ku faanayaba lamaba xumaba waa la qurux baday qofku wax wanaagsan buu ku faanaya diinta walaalayaal haddaynu ku toosnaano nolosheenna oo dhan aynu ku salayno markaynu gefnana si dhaqsoo deg dega ilaahaynu ugu toobad keenno wallahi waxaynu arkaynaa midho la yaab leh hada diin yuslixu dunyaana wa aakhiratana wa aakhiratana diintani waxay hagaajinaysaa adduunyadeenna iyo aakhiradeenna laba Waa- ee adduunyada intaynu joogno waxaynu ku noolaanaynaa xayaatun tayiba nolol wanaagsan nolosha wanaagsan dadka qaarkood waxay u yaqaaneen qofku inuu cunto fiican cuno sharaab fiican cabo dhar fiican gasho gaadiid fiican wato guri fiican galo lacag iyo maal adduunye uu haysto taasay u yaqaaneen laakiin xataa iyadoon aayadiyo axaadiis lagu akhrin in yar haddaad fikirta adaad dareemi kara nolosha wanaagsan inaanay intaa ahayn oo intaanay ku koobnayn oo ay dhici karto qof intaa midnaba aan ahayn nolol wanaagsan inuu ku noolyahay mid intaaba hayaana nolol wanaagsan aanu ku noolayn adigu uun iska bilowo maalinta uu werwer kugu furan yahay ee arrin culus uu kula soo gudboonaado ee qalbigaagu aanu deganayn hurdo noocee baad seexataa cuntaduma kuu dhadhantaa cabitaanka ka waran waxaad haysatay quruxdiisu may kuu muuqataa maya in yar oo qalbigaaga warwar u galay ayaa waxaasoo dhan qiimataraya qiimatiraya in badanna waxaynu maqallaynu aragnaa dad adduunyo nooc walba haysta oo haddana diiqad warwar walbahaar murugo waxaasoo dhan ay isugu yimaadeen oo leh deganaasha la-aan xagga qalbigaabaan dareemaya maa artax maa cindi raaxa ninka qaar badan baynu aragnaayo isdila qaar dad laaya marka la qabta la waxaa dadka u laysa noloshii baa ciriir ugu noqotay oo aad ku yidhi nafistid baanse ninka maanta la idhaahdo waa ninka adduunyada u xoolo badan ayaa lagu yidhi hal wajadta tacma alxayaa dhadhankii nolosha ma heshay may maan helin waa ka la idhaha adduunyadu ugu xoolo badanyay magaciisa waa garanaya dhalyar adduunyadu ugu xoolo badanyay baa la idhaha waxba magaciisa xun saadka ilaah ka sheegay halkee ugu dhow aad tidhaahdaa macaankii nolosha waad ka heshay baa la idhi su heesaha iyo muusiga buuli ma aha guryihiisii baabuurtiisi beerihiisi wixii oo dhan ma aha dhammaantood way dareemayaan noloshii dhabta ahayd iyo dhadhankeedi iyo macaankeedi inuu ka maqan yahi laakiin dhinaca macaankaasi uu ka xigo ayaa ka khaldan mid hees buu ku raadinaya muuse mid inuu tunto oo zine iyo foolxumo u dhaqaaqo waxaasu ku baadin doona iimaanka iyo camalka saalixaa baa nolosha wanaagsan iyo qofka qalbigiisu inuu ilaahay la xidhiidhsay qof ilaahay subxana wa tacaala xusuusan uu yahay xataa haba gaajoonaya hadduu doo barakada nolosha taasaa lagu helaa ilaahay baana subxana wa tacaala kitaabkani noloshii dhab tahayd inuu yahay inoo sheegay ilaahay iyo rasuulkiisa inaynu amarkooda qaadanno ayuunbaa nolosha fiican lagu gadhay yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasul idaa dacaakum limaa yuxyiikum muminiintaa ilaah iyo rasuulkiisa ajiiba intaa ilahay wuu inala hadlay yaa ayuha aladiina aamanuu waayo cidda lala hadlay waa inaga amar baa ka dambeeya ama nahyi wax lainoo diidayo yaa ayuha annaas rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam intaa waxuu ina faraya waxna waa inoo diiday waana wax danteennawna idaa dacaakum limaa yuxyiikum culimadu waxay liannahu yadcuukum ilaa maa fiiha xayaatukum ayiba waayo ilaahay wuxuu idinku yeedhaya rasuulku wuxuu idinku yeedhaya waxa nolosha wanaagsan aad ku gaadhaysaa soo ilaahay kitaabkan qur-aanka ah ee diinta islaamka asalka waa ruux kumuu sheegin ruux naf jidhkaagani nafta ku jirtu ku dhaqdhaqaaqayaa sooma maray ka baxdana meyd baa tahy laba ruuxood buu qofka bani aadamka u baahan yahay ruuxdaa jasadka ku jirta ee inta ay ku jirta uu nool yahay marka laga siiba ay ka baxda loodhan waa meyd xataa magaciisii loogu yeedhi maayo meydka hilbaha inu xataa nidhaana sooma ruuxda labaad ee taa kasii muhiimsani waa ruuxda qofka qalbigiisa gasha waa waxyiga xagga ilaahay ka yimi labadaba malaa'ig buu ilahay usoo qofka bani aadamkaa marka jasadkiisa ilaahay raximka hooyadii uu ku sameeyo malag baa loo soo dhiibaayo ku afuufay ruuxdan waxyigaana ilaahay malag buu usoo dhiibay malaku jibriil magaciisaba alruux baa la dhahdaa tanazalu lmalaa'ikatu waruux leylat lqadriga waxaa soo degaysa malaa'igta iyo alruux alruux waa kuma waa malaku jibriil maxaa ruux loo yidhi malaku jibriil liannahu ya'tii min cindi illaah maa taxyaa bihi alquluub xagga ilaahay wuxuu ka keenaa waxay quluubtu ku noolaadaan kitaabka qur-aankana ilaahay ruux buu ku sheegay wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min maa kunta tadri ma alkitaabu wala liiman waxaanu ku waxay nebi maxamedow ruux qur-aankii baa ruux lagu sheegay naa noloshii dhab tahayd baa ku jirta amarka ilaahay ka mid a horti waxa maad garanaya kitaab iyo iimaantoona maad garanahayn wawajadaka daalla fahada ee jaahilan adoo waxba garanayn buu ilahay subxana wa tacaala waxyigaa kugu soo dejiy oo cilmigu oo ilaahay subxana wa tacaala uu ku hanuuniyey nolol wanaagsan haddaad doonaysa meel kale ha kara wallaahi inaanad wa madaxta iyo maal adduunyadha haddaad heshay inaad nolol wanaagsan ku gaadhay hadday diintu kaa maqan tahay nolosha wanaagsan raaxada qalbiga deganaanshuhu wuxuu kuu jiraa intay diini kuu jira alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub diinta ilaahay oo dhammina waa dikri ilaahay salaadu waa dikri ilaahay soomku waa dikri ilaahay diinta ilaahay bay quluubta ku quluubta ay ku degtaa arrinka labaadee diintan siday tahay haddaynu u raacno aynu ku helayna waxa weeye baraka fii jamiici alumuur arrimaheeno dhan buu ilaahay barakaynaya subxana wa tacaala waayo kitaabkanaaba ah mid barakada sabab u ah oo ilaahay wax ku barakeeyo kitaabka qur-aanka barashadiisa iyo ku camalfalkiisa ku dhaqankiisa ku xukunkiisa inta aad ka qaadato ayaad barakadii ka haysataa ilahay baa subxana wa tacaala yidhi soo qur-aan ka warramaya kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun kitaab nebi maxamed aanu kugu soo dejiyey mubaarak fiihi baraka oo sababun lilbarakati fii gayrih barakaa ku jirta wax kastoo uu galana inuu barakoobu sababu noqda guriga uu galaa uu barakoobaya qur-aanku shayaadiinta iyo sharkii oo dhan uu kala dagaalamaya qalbiga uu galaa uu barakoobaya jidhka iyo jasadka ku camal falaa uu barakoobaya dalka lagu xukumaa uu barakoobaya wuxuu ilaahay u soo dejiyey kitaabkan inuu meelaha iska saarsaaraado maya liyadabbaruu aayaati waa in macnihiisa la barto kadibna macnihiisa loo fiirsa waliyatadakara ulul albaab waa in lagu waantoobo wuxuu sheegaya la qaato waanada qur-aanka ku jirta waa in la qaato qofka ilaahay subxana wa tacaala diintiisa ku dhaqmaa noloshiisao dhammi way barakoobaysa barakaatu samaa'i waalardi buu ilaahay furaya walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalardi dad meel degan magaalo degan tuulo degan deegaan degan haddii iimaan iyo alla ka cabsi taqwa diin ku dhaqan ay la iman lahayn oo laga heli lahaa barakooyinka samada iyo kuwa dhulka aan u furi lahayn diintani siday tahay haddaynu u qaadano walaalayaal oo nafaheenna iyo ciddaynu mas-uul ka nahay ba aynu ku dhaqno qof waliba diintanuu xil iska saaro oo ansaarullahi aynu noqono ansaarullah ilaahay subxaana wa tacaala xaalad kastoo inagu adag faraj buu inooga furayaa meel aynaan ka filan in arsaaqdu ay nooga imanaysa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib qofka ilaahay ka baqa taqwa yani alcamal bihada diin wey diintan ku camalfale ku dhaqma noloshiisa ku saleeya ilahay baa ka arsaaqaya meel aanu ka filan faraj baanu ilaahay u yeelaya xaalad kastoo ku adkaa ilaahay baa arrimihiisa fududaynaya waman yattaqi illaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqee diinta ku dhaqma arrinkiisao dhan ilahay waa yasiraya kastoo wanaagsan buu ilahay u fududay farajkii iyo makrajkii iyo arsaaqdii iyo taysiirkii baa macsiyo lagu raadinaya weligeed lagu heli maayo wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam addoonku risqi ma waayo macsiyo uu sameeyey daraaddeed mooyaane almacaasi waa sabab lilxirmaan khayr oo dhan qofku inuu ka qado iyo qilatulbaraka baraka yaraan bay sababutay nebigeenni maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey nin meel maraya oo lugeynaya ayaa wuxuu maqlay daruur ka sarraysa wuxuu ka maqlay isqi xadiiqata fulaan nin baa la magacaabaya cod dhawaaq baa daruurta ka baxaya daruurey hebel ninka la dhaa beertiisa waraabi tana ninkii daruurtii oo meel biyaheedii ku shubtay oo ku daaday wuxuu raacay biyihii daruurta ka shubmay ama ka da-ay oo hal kanaal saaqiyad beer loo jeexay moos inuu biyaha beerta usoo duwan loo sameeyey mooskaasoo quray raaceen biyihii biyihuu dabagalay biyii waxay ula galeen nin beer dhex taaganoo majarafad haysto oo biyihii u qaybinaya dhirtii beertiisa deetana wuxuu ku yidhi yaa cabdallaahi masmu addoonkii ilaah u magacaa magacii uu daruurta ka maqlay buu ushe deetana wuxuu ku yihi beertaadan bal waxaad ku samayso iiga waran waa ka warwareegay waa addoon mukhlisa oo camalka ilaahay daraaddii u sameeya xataa aan ku faanahayn oo istusnimo iyo waxa aan gelinahayn ilaahay daraaddii u samaynaya maruu ka day waayo wuxu yhi haddaad iga day weyday wixii ka soo baxaan saddex u qaybiyaa buuri waa beertiisu ilaahay muslim ugu ahaa ninkaas aslama lilaahi fii xadiiqati wax waan ku celiyaa dee siir baan ka dhigaa shinni maxnaa aniga iyo dadkaygaa cunna qayb saddexaadna waan sadaqadis sadaqad beertiisaa ka bixiyey mid faral iyo mid sunnaaba ayaa sabab u noqotay barakatu sama inay kelidii u timaado dad kale aan gaadhin waa tusaale cad wey oo tilmaamaya diintan qofka ku dhaqma sida noloshiisu ay u barakoobayso in badan oo dhalinyarteenna ka mid a waxay dhaha iskuul baanu dhamaynay jaamacad baanu dhamaynay shaqo ma hayno iyo maxaad samaynaysaa marka qaar badan noloshay ka dha qaar qaad cuna sigaar cabba qaar ka sii daro xashiishadu sii tallaaba cibaado la-aan nolol adag buu ka cabanayaayo asbaabtii nolosha adag buu isku sii kordhinaya xagga ilaahay u bayri lahaa waa idinka arkay oo waa markhaati cad oo muuqda dhalinyarteenna inta xagga diinta u jihaysatay ee ilaahay subxana watacaala caabuda masaajidada gala diinta ilaahay subxana watacaala inta taagtooda ku dhaqma waa ka duwayin kuwa kale soo ma noloshoodana way ka fiicanta xataa noloshooda adduunya shaqo ma waayaan waddankaa la leeyahay camal la-aan baa ka jirta qof wal oo xataa qofka aan diinta ku wanaagsanaynin qof aamin oo ahludiina buu raadinayaa oo raba inuu xudhiibto ka bakhaar furta meherad kala furta qof ahludiina cibaadaysta salaada tukada masaajidada gala balwad aan lahayn ayuu baadi doonaya u raadinaya hada shaqo ma waayaan qurux badina waa dhalaalayaan waa ka dadka qaarkood shaydaanku ku yidhi sacuudigaa lacag u soo dira wallahi inaanu shilin noo soo dirin weligeyna shilin sacuudile inaan cunin shaydaanku dadka nuurkaasu kala dagaalamaya waxaad moodaysaa inay diinisan qurux badnaysisay dadkan sacuudigaa lacag soo dira saas ku odhanaya shaydaanku marka nolosha waxaa barakaynaysa diintaa barakaynaysa nolosha ilaahay subxana wa tacaala diintiisa barakada ha laga raadiyo iyo qabowga ilaahay baa subxana wa tacaala saa uu ballan qaaday faraj furaaya nuur ayaa ilaahay diintiisana ku sheegay waxay gashana way nuurisaa meel kastoo ay gashaba diinta way nuurisaa kadalika jacalnaahu ruuxa min amrina kadalika jacalnaahu ruuxa min amrina ma kunta tadri ma alkitaab wala aliimaan walakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina kitaabkiisu inuu nuur yahay buu sheegay laqad jaakum min allahi nuurun wakitaabun mubiin yahdi bihi allahu man ittabaca ridwaanahu subul asalaam wayukhrijuhu min adulumaati ila nuur inta jeere nuur nuur nuur aayadda lagu sheegay baleeka maxaasoo nuuri qur-aan ku jira xagga ilahi waxaa idinka yimi nuur iyo kitaab cad kitaabkaasaa nuurka sida kaasaa nuurka sida dadkaa u jirtuu nuurka ku jira ilaahay yuu ku hanuuniyaa cidda ilaahay sida raalli gelinaysa samaysa mar walba wax ilaahay raalli gelinaysa cidda ku hadasha wax ilaahay raalli gelinaya cidda samaysa wax ilaahay raalli gelinaya cidda qalbiga ku qabata ciddaasu ilahay kitaabkaa ku hadnaya yahdii bihi illaahu man ittabaca ridwaanahu subula salam wadooyinka badbaadada fi dunya walaakhira ayuu ilaahay ku hanuuninaya ilaahay wuxuu ka saarayaa dulumaadka mugdiyada jahligu waa mugdi kufrigu waa bidcadu waa macsiyadu waa mugdi nuurku ilaahay u saaraya nuur liimaan nuur tawxiid nuuru aacat illaah ilahay in la adeeco nuuru itibaaci nabiy alayh salatu salam rasuulka alayh salatu slam in raaco lagu daydo nuur lcilm nuur lxayaa ayaa ilaahay subxana watacaala qofka u saaraya nuur qofkii nuur doonayo nuur kitaabka ilahay ku jira ilaahay subxana watacaala diintiisa oo si dhammaystiran loo raaco loo galo ayaa nuurka lagu helaa ilaahay diintiisa say tahay haddaynu qaadanno bishaarooyin waaweyn baynu heli doonaa qof walba marka nafta laga qabanayo ayay malaa'igtu u bishaarayn doonta ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika kuwa iimaan iyo istiqaamo diinku dhaqan la yimi markaan ruuxda laga qabanaya malaa'igta kusoo degaysa qof walba malaa'ig baa u tima malakulmowtku waa kii ruuxda ka qabanaya malaa'ig kaloo musaacidiina baa jira malakulmowtka caawiya qofkan nafta laga qabanaya intaan naftu ka bixinba wuu arkaya isagu soo inaad arag dad naftu kasii baxayso meeluun eegaya wuxuu eegaya dadkani garan maayaan waayo waana arkahayn malaa'igtii buu arkaya isagu qofkaa naftu ay kasii baxaysa malaa'igtu qofkaa wanaagsan bishaaray u sidaan allaa khawfun calaykum laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun taasay ugu bishaareynayaan baqa iyo murugo midnaba inaan la kulmahayn waxa idinka horeeya ha ka baqanina wanaag baa idinka horeeya halkan aad ka tegaysaanna ha ka murugoonina aayadda kale ilaahay subxana watacala muxuu yihi wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduunaha aayaddaas lafteeda ku bushaaraysta jannadii laydin ballan qaadi jiray asbaabtii lagu geli lahaana aad la timaadeen fadliga ilahay baad ku gelaysaan camalkaad samayseenna sababuy ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aayaddii hore ayay la mid tahay ulaa'ika asxaabu khaalidiina fiiha kuwaas ayaa ahlujanna ah weliba jannada ku waarayo inay naciimkaa laga kala jaro werwaraan ka qab ilaahay subxana watacaala diintiisa qofku inuu ku toosnaado oo qof diintu ay xidhayso oo ku dhaqmaya oo muslim dhaba ah inuu noqdo waxyaaba badanoo ku caawiyana baa jira asbaab badanoo ku caawinaysa ayaa jirta asbaabta waxaa ka mid a taa aynu ka hadlayno oo ah qiimaha diinta iyo ku dhaqankeeda midhaha laga helo adduunya aakhiraba qofku inuu aada u dhegeysto naftiisa aada ugu sheego ugu celceliyo naftu had iyo jeer waxay wax ku helayso ayay jeceshahay walihaadaabaa ilaahay isagoo rabbigeena xaq inoogu leh inaynu caabudno inu adeecno oo siduu doono inaga yeeli kara ayaa haddana markuu wanaagga ina farayo wuxuu inoo sheegaa wanaagga waxaynu ka helayno waa dhiirigelin xumaanta ilaahay markuu inooga digana dhibaatada ka dhalanaysa buu inoo sheegay si aynu nafta uga celin karno markaa naftaada u sheegtaas waxaa ka mid a oo kugu caawinaya ilaahay diintiisa inaad ku toosnaato cadamatalla ilaahay weynidiisu inay qalbigaa gasho iyo maxabatullah ilaahay subxana watacaala jacaylkiisu waxaa ka mid a geerida inaad xusuusnaato geerida hadduu qofku si dhaba u xusuusnaado dikrulmowt waa edbiye weeye qofku waa arrin edbinaysa xumaanta ka celinaysa wanaaggana ku dhiirigelinaysa lihaadaba rasuulku calayhi salatu wasalaam uu odhan jiray akiruu dikra haadimi ladaat geeri macmacaanka jara xusuusnaantiisa farabadiya qofka hadduu iimaan leeya geeridan u xusuusayi wanaagu badsanayaa sahay adduunyada inuu kala tagu ku da xumaantana waa iska ilaalinaya ille geeri baa sugaysa u xusuusayi ta ka dhacdana si deg degu uga toobad keenaya si aanay geeridu ugu iman khaatumadu aana uga xumaan nasalu allah subxana watacala xusna alkhaatima wanacuudu bihi min suu alkhaatima saaxiibadaa ka mid a saaxiibo wanaagsan saaxiibo wanaagsan ilaahay subxaana watacaala nebi maxamed buu ku yidhi واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نفط واحد كسب السيسا لتشوق كو إلهي عابد قلن أور إيه قلن دنبه إلهي بي عاودان إلهي بي بريان إلهي بي حصيان كو هذا لتشوق تسوى موقدين تكفى يدسو waxbaad ka baranaysa waxbay ku xusuusinayaan dhiirigelin bay kuu noqonayaan qofka bani aadamkaa waxaa ku beeran tartan munaafasa ayaa ku beeran odhanaya keyrkaa waa kasaa yeelaya maxaad saa u yeeli wadaadaba shareecadu aada u dhiirigelisa qofku saaxiib fiican inuu samaysto waa qadiya qaciya go-an oo la hubo qofku inuu saaxiibkii la mid noqonayo almaru calaa diini khaliil nebi maxamed ba alayhi salatu wasalaam yidhi walihaada qofka marka la rabo in la cabiro xaalkiisa xumaan iyo samaanta uu ku sugayay saaxiibadii unbaa la eegaa iyadoon isagoo xibaan la kuurgelinba soomaalidu maxay idhahdaan shimbirba shimbirkiisu la dula hadal layska yidhi maaha xikmad tajribo ka dhalatay dadka noloshooda markii la eegay qofba qofka uu la nooc yahay buu raacaa ilaahay subxana watacaala wuxuu ihi dadka wanaagsan indhahaagu yay ka lalin adoo dhaldhalaalkii quruxda adduunyo doonaya haddee dada kula saaxiibto dhaldhalaal iyo qurux adduunyo dadkaa dhaldhalaalkii quruxda adduunye agtooda ay ku badan tahay khafladaa ku badan iyo ilowsanaanta aakhiro adduunyada ku mashquulsan yihi adna taasaad ka qaadi doonta adeecin kuway quluubtoodu moogan tahay xusuusnaanta iyo xuska ilaahay ee hawadooda raacay arrinkooduna halaagsan uu ku dambeeyey saaxiib wanaagsan yeelo oo ilaahay ku xus dadku waa laba xaqiiqa taas kuwa la joogistooda ilahay lagu xusuusto iyaga ilahay xusay subxaan allah allahu akbar inta adkaar buu akhrin waqtigii salaada marka la gaadho saa koona ina kici musaadka tagno salaadeena soo khayrkaynu dhegaysana hebeloo yaro fadhiiso xataa muuqooda iyo aragooda ilaahay ku xusuusinay dadka qaarkood waa addoomaha ilaahay u jeceliyay kuwaas nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam maalin saxaabada wuxuu ku uhi alaa unabi'ukum biaxabi alcibaadi ila allah ma idiin sheegaa ma idinku waramaa addoomaha kuwa ilaahay u jeceliyay qaaluu balaa ya rasuul allah rasuulka ilahi noo sheeg bay idhahdeen qaala man idaa ru'u dukira allah kuwa marka la arko ilaahay la xusuusanaya mujarad aad iyaga aragtaad ilaahay xusuusanaysa dadka qaarkoodna ilaahay baa lagu ilaaba subxaan allah la joogooda ilaahay baa lagu ilaaba waxuun bay xamanayaan markay ugu fiican yihiin adduunye mubaaxa bay ka sheekeynayaan ilahay bama soo hadal qaadayaan aakhiro wax ku saabsan ka maqli maysa xusuusin maayaan inta aad la joogtana samayn maayaan kuwa haflaad ka qaadaysa inaad ilaahay ilowdiyo daaru laakhira deetana khayrlaan arrinka noocaasiya aada uga dhaadhacdo ilahay baynu subxaana watacaala weydiisanaynaa an yajcalana min cibaadihi saalixiin waan yuwafiqana likuli khayr waan yakfira lana kula denbin allahuma rabbana aatina fi dunya xasana fi laakhirati xasana waqina cadaaba annar اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم انا نسالك الجنه من النار اللهم انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اهدنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى صلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم كثيرا